shir ay kasoo qayb galeen ergooyinka kala socda boqol iyo lixdan wadan oo caalamka ka tirsan ayaa lagu qabtay wadanka colombia ee koonfurta maraykanka shirkan ayaa lagaga hadlayay sidii kor loogu qaadi lahaa shaqo abuurka dhalinyarada iyo hal abuurka fikradaha ganacsi iyo wax soo saarka axmed cali jaamac oo qofka keli ee soomaaliya oo shirkaasi ka qayb galay ayaa v o a uga warramay muhiimadda shirka iyo waxa ay soo kordhinayso maadaama uu ka yimid geeska africa oo shaqo la-aanta dhalinyaradu ay aada u badan tahay saare ciidan nuur ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay axmed cali jaamac oo ka tirsan mas-uuliyiinta urur aan dowli ahayn oo la yidhaahdo shaqadoon oo xarrintiisu tahay magaalada hargeysa waxaana ugu horreyn ay weydiisay cidda soo qabanqaabisay shirkaasi saare ciidna nuur aad baad mahadsantahay walaal shirkan siduu ku yimi waxay ahayd waxa la yidhaahdo waxaa jirta global entrepreneurship network oo waxa weeyaan waa shabakad ay ku midoobeen boqol iyo lixdan hay-ado ka shaqeeya ama shirkadaha ka shaqeeya boqol iyo lixdan waddan kaasi oo loogu talagalay in ay yani isku dhex galaan fikrad isku weydaarsadaan isku yimaadaan isku weydaarsadaan sida ugu fiican ee siyaasadaha loo horumarin karo kuwajahaan ganacsi abuurka maalgashiga fikrad laisweydaarsado daraasado sanad walba la sameeyo lasoo bandhigo marka shirkan waa shir sanadlaa sanadba meel ka dhaca sanadkanna wax lagu qabtay colombia waan gartay axmed shaqadoon waa urur maxaliya sidaad ii sheegtay marka bal qaabku u shaqeeyay maadaama oo wadamadaasi geeska afrika haatan dhalinyaradu shaqa la-aan badan ay ka cabanayso waa su-aal wanaagsan sida dad tahayba walaal sahray heerka shaqala-aanta dhalinyarada somaliland waxa weeyaan boqolkiiba shan iyo toddobaatan shaqadan waxay samaysaa inay ka shaqayso shaqala-aanta dhalinyarta shaqala-aantana in la baro xirfado ama la baro xirfado ay shaqooyin ku raadin lahaayeen shaqadoona ay yani u samayso shaqooyin iyadoo ay markaa la hadlayso ganacsatada la hadlayso in loo weydiiyo dhalinyarta shaqo waxaan leenahay sentaro la yidhaahdo job centers ama senterada shaqada ama xarumaha shaqada oo ay dhalinyarku yimaadaan tababaro lagu siiyo kor loogu qaado tayadooda ganacsataduna ay yimaadaan oo halkaas ka he qofkii markaa shaqa doonaya ama shaqa bixinaya oo halkaa yimaado u ka helo ka ugu haboona markaa positionka ama shaqada booska waxaysiinaya buuxin kara sidoo kale waxaan u qabanaa waxaan jirta qayb aan ku maalgelino dhalinyarada leh hal abuurka ganacsiga si ay markaa aan ugu dhiirigelino dhalinyartu inay noqdaan kuwo iyagoo shaqooyinkooda abuura kuwa dhalinyarada kalena shaqo u abuura dhiiri waxaan siinaa investment ay ku shaqaystaan si ay markaa u noqdaan kuwo markaa ku biira ganacsiga loona dhiirigeliyo hal abuurnimadooda iyo iyo hamigooda waan gartay axmed mar haddii markaa idinku aad ka shaqaysaan sidii dhalinyaradu shaqa u heli lahayd idinku yaad u shaqaysaan ee mushaharka idin siiya maadaama oo aad isku keenaysaan ganacsatadii iyo dadkii shaqada doonayay in badan baan waxaan ugu shaqaynay marka hore mutadawacnimo mutadawacnimo dee si in ugu sida wax loogu qabto marka waxa inta badan sidaad ogtahay waxa jirta lacaga deeqaawa ay bixiyaan international organizations ama dowladaha ama yurub ha noqoto ama maraykan ha noqoto marka shirkadahaasaan iminka qaarkood aan la wadnaa mashaariic ku saabsan waxyaabahaan inagu ujeedadeeda ahay inaanu ka shaqeyno kuwaasoo naga taageera inaanu howlahaas aanu sii wadi karno marka axmed haddaynu usoo noqono shirkan imise cishuu soconayey maxaase aad is leedahay waad ka kororsateen oo markaad dalkii ku noqotaan waxbaad uga faa'iideysan doontaan shaqada ahaysaan walaal wanaagsan shirkan wuxuu soconayay muddo shan cisho ah saan ku sheegnay britol inshaalla ayuu ku egyahay waxaan uga faa'iideysanay waxaweeyaan amaan ka baranay waxaweeyaan waxaa jira dad badan wadanku waa wadan dihiin run ahaantii aada bay dadku maalgashadayaasha weliba u xiiseynayaan maadaama ay aada u xiiseynayaan waxay jirtaan waa in loo helo dad loo kala wadanka u dhashay oo ay markaa ay wada macaamili karaan ay wax wada bilaabi karaan sidoo kale waxaan ka helnay partnership cusub ama dad aan isxashan karno aan wada qabsan karno hadday noqoto africa gudaheeda iyo hadday noqoto asia hadday noqoto america hadday noqoto yani waa networkan waa network wada shaqeeya shabakadana shabakad aada wada shaqeysa run ahaantii oo wadan ba wadan kale wuu caawiya marka wax badan baa lakala faa'idaystay xirfado badan baa lakala bartay aqoon badan baa lakala bartay connections fara badan iyo xiriir cusubna waan soo sameynay run ahaantii taas intaasun bay markaa insha alla shirkaygu maanta
axmed cali jaamac oo urur la yidhaahdo shaqadoon aan dowli ahayn fadhigiisuna yahay magaalada hargeysa ka tirsan ayuu kaasi ahaa wuxuu ka qayb galay shir ka dhacaya dalka colombia